alxamdulilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wcala aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kahiira ama bacd assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu su-aasha shan iyo afartanaad waxa ay leedahay waxyaabahan caruurtu ay ku ciyaaraan ama lagu ciyaarsiiyo ee leh sawir xayawaan qaabkii xayawaanka u samaysan sida ay oo kale ama faras iyo wixii la mid ah xukunkiisu muxuu noqonayaa su-aasha jawaabteedu waxay tahay asalku waxa weeye sawirka wixii naflihii inaanu bannaanayn gurigana inaan la dhigan karin waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi laa tadkhulu malaa'ikatu beytan fiihi kalbun walaa suura malaa'igtu ma gasho guri uu ay joogo amaba see sawir uu yaallo waxaanaynu ogsoonahay caaisha radi allahu canha markii gurigeeda ku xidhay daaha sawirada leh iyadoo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu maqan yahay rasuulku markuu yimi ee sawirkaa indhaha uu ku qacsiiye uu arkay gurigii waa ka maagay oo ma soo gelin ilaa sawirkaasi la baabiyey oo meesha laga saaray hase ahaatee waxaa jira xaalado shareecadu ay ogolaatay sawirka waxyaabaha nafta leh oo ahlucilmigu guud ahaan isku waafaqsan yihiin daruuro keentay awgeed ama xaajo keentay ama maslaxo weyn oo sawirkii waxa weeyaan ku xidhantay oo diineed amaba se adduunyaba waxaa ka mid ah xaaladahaasi wixii caruurta yaryar ay ku ciyaarayaan ama lagu ciyaarsiinayo gaar ahaana ka caawin kara qofka yari nolosha inuu ku tababarto oo tusaale ahaan inanta inay ku tababarto qaabka guriga loo maamulayo gaar ahaan caruurta yaryar sida loo maamulayo loogu labisaya sida loo seexinaya iyo sida loogu goglaya iyo sida loogu feedhaya iyo waxyaabaha waxa weeyaan noocaasi ah waxaynu ogsoonay caaisha radi allahu canha inay lahayd lucba sidii qof oo kale u samaysan waxaana inagu caruusadda nidhaahdo oo kale ah waxaa kaloo caaisha radi allahu canha ay lahayd faras lahu ajnix faras baalal leh oo ay ku ciyaarto iyada iyo hablo yarar oo kale nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa ku arkay oo ma diidin oo ma odhan waxan waa sawir oo waa xaaraan guriga haynaga soo gelinin bal arrintaasi waxay tusinaysaa sawirka noocaasee masmuuxa ah ee qofka loo ogol yahay inaanay malaa'igtu guriga kaga maqnaan ahayn oo malaa'igtu guriga inay soo galaan inaanu u diidahayn oo wax malaa'igta ka celinaya nebigu calayhi salaatu wasalaam caaisho uma ogolaadeen inay guriga ku haysato intaa waxaanu raacinaynaa alaabooyinkan ay caruurtu ku ciyaaraan ee leh sawir xayawaan ama qaab xayawaan u samaysan waa laba nooc nooc wuxuu yahay nooc shakligii ama muuqaalkii guuda xayawaanka leh noolaha sida qof oo kale ama xayawaan sida aygaa su-aasha ku xusan ama faras laakiin tafaasiishii suurada xayawaanku aanay ka muuqan oo madaxii oo indhihiisii si fiican ay u muuqdaan oo dhegihiisi ay u muuqdaanoo dee qofuu lamoodo ma laha laakiin muuqaalka guud oo ah waxaan tusaale ahaan inuu lugaleeyu gacmo leeyahay ayuu ka waafaqsan yahay xayawaankii uu sawirka u ahaa amase uu shabahayay laakiin tafaasiishii daqiiqa ahayd ee xagga abuurka ma laha oo dee wixii qof caadiya inuu yahay lama moodayo ama xayawaankii oo sidiisii oo kale ah ma aha kaasi isagu waa waa jaa-is oo waa bannaan yahay oo caruurtii in lagu ciyaarsiiyo waa mid bannaan ka haddaba ahlucilmigu ay isku khilaafeen waxa uu yahay kan dee qofuun aada moodid haddii sawir qof uu yahay ama sawir insaan haddii uu yahay wax ka dhimaniba aanay jirin oo dee timihii leh oo indhihii leh oo dhegihii leh oo tafaasiishii markaa suurada qofku iyo muuqaalkiisii si fiican uga muuqdo hadduu xayawaan yahayna saas oo kale ahlucilmiga qaarkood kaas oo kale way diideen oo waxay leeyihiin dee waa sawir weeye weliba mujasama oo jidhaysan oo qaabkii noolaha u samaysan noolahana muuqaalkiisi si fiican uu uga muuqdo marka axaadiistii sawirka diideysa ayay ku dabaqeen axaadiistan markaa tilmaamaysa nebigu caleyhi salaatu wasalaam waxyaabaha sawirka ah ee ay caruurta ku ciyaaraan inuu caaisho iyo hablaa yararo kale u iman jiray iyo inuu u ogolaadayna waxay leeyihiin waxay ku saabsan tahay wax sawirnimadiisu aanay aada u muuqan oo tafaasiishii iyo muuqaalkii dhammayska tirnaa ee xayawaanka ama noolaha sawirka u yahay aan wada lahayn saasay leeyihin ahlucilmiga qaarkoodna waxay leeyihiin waxani waa sawir kolleyba mar haddii uu sawir yahay magacii xayawaanna waa wataa tusaalahaan kaa caysha ay ku ciyaaraysayba dee faras weliba baala leh inuu ahaa ee caysha radiallahu canha ay tilmaantay sawirkuna wuu sii kala cadaan karaa wuu sii kala waadixsanaan karaa arrinta dhinacaynu ka eegayna waxay tahay uun waxaynu faa'iidada uu leeyahay oo dee caruurtii inuu dhinac maaweelo uga noqdo dhinacna tababar nolosha dee ay ku qaataan oo si tusaale ahaan xayawaanka ay u rabayn lahaayeen oo kale haddii uu qof yar yahay sidii qofka yar ay u xanaaneyn lahaayeen oo kale inay sii bartaan marka maslaxadaa ku jirta awgeed baa loo baneeyey isaga oo sawira saas ayay leeyihiin sida axwadkiina waxay tahay dee xalaal miradka uu ku jiro iyo diin ilaashigu wixii sawirnimadiisu ay si cad u muuqato noole sawirkiisii oo dhammaystiran ah tafaasiishiisii oo dhan wata in la iska daayo ayaa fiican oo tusaale hadduu matmuusul weji yahay wax lugihiiyo gacmihii ha lahaado laakiin wejigii wuu masaxan yahay oo indho iyo dhaga iyo af iyo wax ka muuqda ma jiraan kuwa noocaas oo kale in la isticmaalo oo caruurta lagu maaweeliyo saasaan ku talinaya wallahu aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu